bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warkaca waa kuwada ugu dorkoona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ka daafuray xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta akhrinta koowaad iyo labaad marsiiyihii tashriiceedka muhiimka ah wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir oo dhagax dhigay xarunta rasmiga ah ee jaamacadda soomaaliya warka caalamkana waxaad ku dheegaysa doontaana midooda yurub oo sii adkeynaya sharciyada socdaalka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta saxiixa sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka kadib markii labada aqale ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ansixiyeen xubnaha guddigan madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dhismaha guddiga uu ka turjumayo sida soomaaliya ugu go-on tahay ilaalinta xuquuqda iyo karaamada muwaadiniinteeda isagoo bogaadiyey wadashaqeynta baarlamaanka iyo xukuumadda taas oo aas-aas u ahayd soo dhisida iyo hubinta waafaqsanaanta sharciyada iyo diinta ee xerka xuquuqul insaanka iyo dhismaha guddiga sidoo kale madaxweyne xasan ayaa ku amaanay wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka dadaalka ay ku hogaaminayso diyaarinta hanaanka sharci iyo farsamo ee suurtageliyay in la helo guddigani uu diyaarsan gudashada waajibaadkiisa qaran madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa alla uga baryay in uu shaqadooda u fududeeyo xubnaha guddigan ayaa xasuusiyey waajibaadka laga sugayo ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xoojinta nidaam madluudnimo ku dhisan cadaalad isla xisaabtan iyo hufnaan wasiirada wasaaradda qoyska horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya ambaashar khadiija maxamed almaqsuumi ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ugu mahadcelisay in uu si rasmi ah maanta u dhamaystiray dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka waxaan si miisaan lah ugu mahadcelinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu maanta si rasmi ah qalinka ugu doogay ama u saxiixay dhamaystirka dhamaystirka dhismaha xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka oo ay horey usoo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyadoo iyadoo uu madaxweynaha kusoo beegay saxiixaasi maalinta caalamiga ee xuquuqul insaanka ayay tiri wasiir khadiije maxamed almaqsuumi ra-iisul wasaar ku-xigeenka labaad ee xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ka daafuray xuska maalinta caalamiga ee xuquuqul insaanka maxamed daahir ayaa muqdisho kasoo diray munaasabadan oo ah maalinta xuquuqul insaanka adduunka ee tobanka deseembar ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana soo qaban qaadishay wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya munaasabadda waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka wasiiro xildhibaano senataro aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka ka hadla xuquuqul insaanka kuwaasi oo dhammaantoodba aragtiyo muhiim ah ku biiriyey ilaalinta xuquuqda aadanaha wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska ee horumarinta xuquuqul insaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ahna kusimaha wasiirka mudane maxamed cismaan naasaro iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud ayaa ka hadlay muhiimadda maantana ay u leedahay xukuumadda danqaran
munaasabadan weyn ee aan ku xuseyno maalinta xuquuqul insaanka ee adduunka waxaa sanadkan ay xambaarsan tahay halkudhig iyo fariin aad u muhiim ah xuquuqda insaanka xaqiiqooyinka maalinlaha ee lama huraanka u ah nolosheena halkudhigga sanadkan wuxuu dib inoo xasuusinayaa xuquuqul insaanka inuusan ahayn fikrad sharciyeed ama ballanqaadyo caalami oo keli ah balse uu yahay mid la falgala maalin kasta nolol kasta bulsho kasta jiil kasta ti qof annaga naga mid ah ama qayb bulshadeenna ka mid a ay tabanayso in xuquuqdeeda ay maqan tahay kulligeen waa wada maqan tahay qofkaasu ha yaraado ha weynaado jinsiga dumar ha ahaado rag ha ahaado carruur ha ahaado runtii muhiim bay aada noogu tahay waad ogtihiin anigu wasiirka cadaaladda cadaaladda iyo xuquuqul insaanka waxaa waaye waxaa la yidhaahdo wajhaani licumlatin waaxida waa two sides of the same coin haddaad soo qaadid shilin labada dhinac markaad ka soo fiirisid dhinac hadaad ka soo fiirisid cadaalad arkaysaa dhinaca kalena markaad ka fiirisidna xuquuqdii insaanka ayaad arkaysaa marna waa xuquuq oo la hormariyo o la raadiyo oo loo doodo marna waa xuquuqda oo la ilaaliyo
sidoo kale waxaa gabagabadii kulanka soo xiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka kaasi oo bogaadiyey dadaalada xuquuqulinsaanka ee wasaaradda qoyska iyo xuquuqulinsaanku ay waddo isagoo sheegay in la xoojinayo xuquuqda ay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed ee naafada ah xuskan maalinta caalamiga ee xuquuqul insaanka toddobaatan iyo toddoba guuradii baaqa caalamiga ee xuquuqa xuquuqul insaanka taas oo ah maalin dibu milics maalin dibu milics maalin milicsan maalin aan dib u milicsanno qiimaha nolosha aadanaha karaamadiisa iyo xuquuqda lama huraanka ah ee ay ummadda kastaahi leedahay sanadkan shan labaatanka laba kun labaatan iyo shanta wuxuu soomaaliya u ahaa sanad isbeddel qoto dheer oo ku yimid hirgelinta waajibaadka qaran ee xuquuqul insaanka
wasaaradda qoyska iyo xuquuqulinsaanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxay waday kulamo dhowr ah lix iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay iyada oo ay sheegtay in la xoojinayo dadaalada lagu taageerayo dadka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta xuquuqulinsaanka mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta akhrinta koowaad iyo labaad marsiiyey yihiin sharciyeeto muhiim ah mukhtaar cabdicasiis aa muqdisho kasoo diray kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha mudane cali shacbaan ibraahim iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare mudane cabdulaahi cali xirsi timcadde waxaa akhrinta koowaad lagu marsiiyey hindisa sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka sidoo kale waxaa akhrinta labaad lagu marsiiyey hindisa sharciyeedka cadaaladda da'eerta soomaaliyeed ugu horreyn mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa akhrinta koowaad marsiyey hindisa sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka oo ay golaha horkeentay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqafaar cilmi xaange ayaa golaha siiyey warbixinta sharciga hanaanka lacag bixinta qaranka isagoo sheegay in muhiima uu yahay habsami u socodka hanaanka maaliyadeed ee dalka wuxuu ka mid yahay mudane guddoomiye ujeeddooyinka sharcigan waxaa ka mid ah kor u qaadista badqabka iyo ilaalinta waxku-oolnimada hufnaanta nidaamka maaliyadda iyo lacag bixinta qaranka kor u qaadista xasiloonida guud ee nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya yaraynta khataraha iyo waxqabad la-aanta ku imaan karta hanaanka lacag bixinta qaranka intaasi kadib sanatarada golaha aqalka sare ee dalka ayaa gudagalay ka doodista akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka cadaaladda da'eerta soomaaliyeed oo ay golaha hor keentay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka gudoomiyaha guddiga cadaaladda iyo garsoorka golaha aqalka sare senator naciime xasan garweyne ayaa mudanayaasha golaha u faahfaahaysa warbixin ku saabsan qodobada hindisa sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed ereyga haynta iyo qabashada waxaa loo kala hormariyey sida tan qabashada iyo haynta iyadoo ku salaysan marka ilmo yar oo da'yara lasoo qabto uu sharci ku xadgudbo marka hore waa in qofkii lasoo qabto kabacdi laga hayntiisii laga wada hadlo sanatarada golaha aqalka sare ayaa sidoo kale talooyinkooda ku biiriyey hindisa sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed si loogu soo daro kadibna akhrinta saddexaad loo marsiiyo
qolomada yaan laga ordin janabka saddexaad intaa nololkeennaa la arki karaa taladooda ha lagu daro meelaan eedda saarno aan helno yutuubyada iyo culmadoodna fidisno iyo shacabkoodna waladabo arrintaan yinodkeena culmada ha la arko waa noo joogaan saasoo kale waxaan rabaa bari bogaadinta ugu soo jeedana waxaa waaye ka soo qaybgelinta weliba public hearingka oo asna muhiima sharci kasta saan oo kale markuu yahay weliba muhiimadaan kale uu leeyahay in dadweynaha loo yeero ama culimmada haweenka garsoorka wasaaradda cadaaladda waxaan rabnaa marka inaan weydiinno maxaa uga qorsho ah xarumaha dhaqan toosinta ilmaha la geynayo requirementiga qofka furanaya ama dadka ka shaqaynaya wasaaradda cadaaladdu maxay kala socotaa maxaase uga qorsho ah marka waxaa loo baahan yahay inay wasaaraddu maxay ku hubinaysaa dadkaas xarumaha qabanaya inay yihiin oo caruurtaasi inay meeshaa ku nabadgelayso inay ka helayso maaragtay imkaaniyaadkay u baahnaayeen inay sidee bay transbarancy ku noqon kartaa carruurta loogu hadlayn karaa shareecadeena ma qabtaa qofka inuu qaato wax alla wuxuu rabo ilmaha inuu qaato ma qabtaa maya meeshaa marka waxay u baahan tahay fiiro gaar ah sharcigan waxaa lagu xiray sharcigaas labada sharci markii laisku xirana waxaa ka soo baxayso inuu sharcigaas dhaqangalaayo
gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi oo soo xiray kulanka ayaa guddiga kula dardaarmay inay dib u soo celiyaan sharciga iyagoo kala soo tashaday culimaaudiinka iyo sidoo kale sharci yaqaanada sharcigan guddiga waxaan ka rabnaa akhrintiisii saddexaad inuu si deg dega u keeno isagoo la tashaday sharciyaqaanada iyo culunta diinta islaamka shirkuna waa inoo xiran yahay mahadsanid wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa dhagax dhigay xarunta rasmiga ah ee jaamacadda soomaaliya maxamed suleymaan ayaa muqdisho ka soo diray maanta magaalada muqdisho si rasmi ah looga dhagax dhigay dhismaha weyn ee xarunta jaamacadda soomaaliya uniso wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir iyo gudoomiyaha jaamacadda soomaaliya doctor xasan maxamed sayid ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismahan weyn xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta shirkadda dahabshiil oo maalgelinaya dhismahan ayaa sheegay in dhagax dhigan uu qayb weyn ka yahay baahinta waxbarashada dalka iyaga oo jaamacadda uga mahad celiyey fursadda ay siisay ardayda soomaaliyeed aada iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan rajeynayaa halkan inay noqoto meeshii ardaydii soomaaliyeed dhammaanteed ay kusoo xiran lahayd halkii mustaqbalkooda hagaajin lahayd insha allah waa ilaahay mahadiis waa maalin taariikhi ah in mashruucan maanta uu guuleysto mashruucan oo soo maray dadaal aada u weyn dad badan ka shaqeeyeen in la abruufgareeyo ama in la ansixiyo mashruuc intaan la eg oo lacagtiisa waktigiisa iyo qiimihiisa ay shirkad bribate ah oo faa'iida doon ah ay aqbasho runtii dadaal badan ayuu maray in maanta aynu dhagax dhigno jaamacaddaa la dhiso la dhammaystiro kadibna sida uu maanta sheegeen la qalabeeyo aad iyo aad baan uga ma ayaan ayaan maaragtay ugu faraxsanahay ilaahayna ugu simeeyey alxamdulilah rabbi caalamiin gudoomiyaha jaamacadda soomaaliya doctor xasan maxamed sayid ayaa sheegay in xaruntan la dhagax dhigay loogu adeegi doono ardayda dhigata jaamacadda iyo kuwa kusoo biiraya dhismahan haddii aan waxyar faahfaahin ka bixiyo waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood saddex dhismo oo ah saddex dabo oo kiiba uu ka kooban yahay toddoba diyaano waxaan ugu talagalnay inuu u adeego arday gaaraysa toban kun oo arday hadduu ilaahay ka raali noqdo jaamacadda soomaaliya oo labaatan sano inka badan ummadda soomaaliyeed u adeegeysay ayay waxay u tahay maanta inay dhagax dhigayso kambaskan weyn waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo asaasayaasha jaamacadda soomaaliya oo muddo labaatan sano ah inka badan la garab taagnaa taageero aan kala gor lahayn iyadoo lasoo maray marxalado adag oo kala duwan iyo inay mar kale go-aansadeen inay adkeeyaan xididada jaamacaddu ay ku taagan tahay oo ay maalgeliyaan dhismaha jaamacadda wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir oo si rasmi ah u dhagax dhigay xaruntan cusub ayaa jaamacadda soomaaliya ku bogaadiyey doorka muuqda ee ay ka qaadanayso kobcinta iyo kor u qaadista garaadka ardayda soomaaliyeed annagana haddii aan nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo aniga shaksi ahaanba waxa aan diyaar u ahay inaan garab istaago jaamacadda uniso wax allaale iyo wixii lagu taageeraayo waxaanu rajaynayaa insha allah tacaala haddii ilaah yidhaahdo in dhismaha furitaankiisa aan madaxda kale iga waaweyn ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay ka soo qayb galaan markii aan wejiga koobaad aan dhammayno aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan ilaahi subxaana watacaala ka baryayaa
halka aad naga dhegeysanaysaan waa reeyda ujoor markana warka caalamka midooda yurub wuxuu sii wadaa inuu adkeeyo sharciyadiisa socdaalka go-aamadii u dambeeyey arrintan ku saabsan waxaa ka mid ah bilaawun kordhin doona taha hababka magangelyada ee ka baxsan xuduudaha midooda yurub iyo dadargelinta masaafurinta wadamada midooda yurub ayaa isku raacay mowqifkooda gorgortanka ugu dambeeyay ee dhowr sharci oo socdaalka ah oo la soo jeediyo oo ku saabsan sharciyada cusub ee magangelyada waxaa siyaasadahani ka mid ah siyaasada guud ee midooda yurub ee soo celinta muhaajiriinta sharci darada ah sida ku cad bayaan ay soo saareen golaha midooda yurub wasiirada arrimaha gudaha dalalka yurub oo ku shiray brusels waxay isku raaceen fikrad in soo galootiga la geeyo dal saddexaad oo ammaan ah iyo qodobo kale dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawina soo gaara waanaga intaa cidduu warkayseegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ugu leenahay radio jor waa anigu cabdiqaadir ah sidaas iyo nabadgelyo